madaxweynaha soomaaliya ayaa galabta garoonka istadiyo muqdisho kaga qayb galay xuska munaasabadda kowda luulyo ee saddex iyo lixdan guuradii kasoo wareegtay xornimada soomaaliya madaxweynaha ayaa mar kale ku celiyey midnimada soomaaliya isagoo sheegay inay kaga garaabayaan somalilan tabashada inay kaga garaabayaan somalilan tabashada kuna baaqay gogol nabadeed wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray kumanaan dadweyne ah oo ka kala yimid guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir ayaa buuxdhaafiya tuulada ciyaaraha soomaaliya stadiyo muqdisho waxaana halkaasi galabta kula hadla madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo garoonka tegey madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyn ugu hambaliyeeyay sanad guurada lixdan iyo saddexaad dadka soomaaliyeed taasoo ku beegneed markii heeridii gumaysiga soomaalidu iska dul qaadeen kowda luulena si gaara ugu beegneed midowgii labada gobol iyo xurowgii koonfurta madaxweynaha sharafta leh ee maanta usoo banbaxay xuska maalinta kowda luulyo maalinta xorriyadda isugu soo baxay istadiyo muqdisho waxaan leeyahay dhammaantiin hambalyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanna waxaan leeyahay hambalyo ayagana waxaan maanta u dabaaldegaynaa waxa waxa waaye xorriyaddii aabbaya ay u soo horgameen muddo hore oo laga joogo lixdan iyo saddex sano xorriyaddaas waa lagu soo caanamaalay waana midda maanta aan ku faanayno oo dalkeennu inaanu gumaysi ku jirin aan sheegayno hase yeeshee waxaa u baahan faham gumaystaha beriga aabbayaasheen ay ka kiciyeen dalka ajnebi soo duulay oo dibadda inooga yimid oo dalkeenna inuu gumaysto u yimid oo nugu midab aan ahayn nugu diin aan ahayn nugu dad aan ahayn ayay ahaayeen maanta waxaan la tacaalaynaa kuwa nugu dad ah oo annaga naga dhashay oo sheeganaya inay nugu diin yihiin oo ah wiilashii iyo gabdhihii gabdhaha yaanan iska caayayna aan dhaho wiilashii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in dadkii soomaalida xilligaasi ay la dagaalamayeen gumayso shisheeye balse hadda dowladiisu dagaal xoogan ay kula jirta al-shabaab maantana sidoo kale dadka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah oo ay hor kacayaan samawadayaashooda culamaa'u diinkooda odayaashooda akhyaartooda waaye gabdho iyo wiilal sida ay u leeyihiin kuwa shabaab yidhi maya meel kastoo ay ku nool yihiin kuwa si gaara ay u taabatay oo miyiga soomaaliya ku nool oo ay u diideen xurriyadda oo ay u diideen inay beeraha tacbadaan oo ay u diideen inay xoolo dhaqdaan kana urursadeen oy ka qaateen wixii ay haysteen beer haddii la tacbay wixii lasoo saaro way qaateen xoolo haddii la ilaalinayo oo bar la ilaalinayo bartiina way qaateen kadibna intaasay dadka ugu dareen isticmaar ka weyn miyaa jira walaalayaal masaajidkii daarunicma waad aragteen sawiradiisa baryahan midia lagu hayay waa masaajid loo dhisay baytullaahi inuu yahay oo ay dhiseen dad muxsiniina oo soomaali ah oo degaankooda u dhistay dadkoodu inay cibaadaystaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana dul istaagan muhiimadda ay leedahay arrinta midnimada soomaaliya isagoo xusay lix iyo labaatankii juun markii waqooyigu xurriyadda ay qaateen in iyagu ay ahaayeen kuwa raadinaya soomaalinimada wuxuuna xusay inay ka garaabayaan tabashada somalilan ee qabto mar kalena wuxuu ugu yeedhay gogol nabadeed reer somalilan fariintan u faraya waxay tahay midnimaa wax leh aabbayaashiin ayaa keenay kun sagaal boqol iyo konton iyo sideed raggii halka waqooyiga soomaaliya ka ambabaxay ee ingiriiska tegey ee adis ababa tegey ee meel kasta tegey ee lahaa xornimaan rabnaa walaalaheen ayaanan la midoobaynaa waa kuwaasaa kuwa haldhowrka haldoorka noo ah oo aan fiirsanayno waa aabbayaashiin waxaan leenahay walaalayaal waa garaawshiyo buuxaan ka bixinaynaa dhibka aad tirsanaysaan gogol nadiifa aan isugu nimaado aan wada hadalno wax isla waayi mayne ayaan leeyahay laakiin inta ka horraysana wanaagga iyo nabadda ku dadaala aad haysataan wax fiican baad haysataan xabadi xal maaha soomaaliyey meel kastoo joogto ogow dhiig daata xal maahan xabadi xal maahan siyaasad maahan nin ra'yi waayayaa xabad rido xabadda cadowaan leenahay cadowgeennu waa mid waa shabaab soomaali kaloo fiican oo cadowno ah ma jiro soomaali soomaali kale cadow u ah ma jiro waa la kala fikir duwanaa karaa waa la wada hadlayaa waana la isqancinayaa laakiin nimankan hadalna oggolayn fikirna oggolayn waa al-shabaab shabaabbaa xabaddeennu ku jeedaa nin kaloo xabaddanadu ku jeeda ma jirto ninkii gebye muxuu yidhi iska kay dil duul kalaa iiga kaa darane nin kastoo qayliya ama naxagxagta waxaan leenahay waxaad rabta sheeg duul nooga kaa daranaa jooge
cabdulqaadir okay v o a muqdisho